markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington iyo caashe ibraahim aadan
barnaamijka caweyska washington ee caawa oo ah habeenkii u horreeyey bisha ramadaan ee aan ku kulanno barnaamijkan caweyska washington waxaan idinku hayaa dad badan oo reer qadar ah oo habeenkii u horreeyey ee bishan barakaysan ee ramadaan cisbitaalka loo dhigay cunno xaddhaafa oo ay cuneen ismaandhaaf u dhexeeya soomaalida qurbajoogta ah ee muqdisho ku laabatay iyo kuwii horay u joogay iyo qaybta dambe oon caawa noogu hayo fannaanka dhallinta yar ee mursal muuse cumar
nuski laygu dhabiyo nafti laygu dherrshay duxurkii kalgacalkiyo naxwihii jacaylkiyo naxdii caashaqayga
waa caawayo cawayska hagaag waa hagaag mar kale iyo ramadaan kariim ayaan dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad joogtaan kullu caam wa antum bikhayr qodobkan waxaan dhegaystayaal idinku hayaa ugu horreeya barnaamijka caweyska washington maalintii ugu horreysay ee bisha ramadaan ay bilatay wadamo badan oo caalamka ka midna laga soomay ayaa dadweyne fara badan oo reer kadara waxaa cisbitalka loo geeyey bal qiyaas cunadii oo iska badiyeen ovados bay qaateen baa la yidhi waa tahay waxaa stuudiyaha la fadhiya maxamuud ibraahim cali maxamuud oo sheekada adaa inta badan soo akhriyay anigu inta koron baan fiiriyey bal waxaad ka warantaa waan ognahay qofka markuu sooman yahay maanta o dhan u baahnaa soonkii maalmihii marka ugu horreysana waa lagu jira waa maalintii ugu horreysay bahayd sida la sheegayo balse sheekadu dhacda cashahay bisha barakeysan ee ramadaan ee hadda noo bilatay waa bil lagu yaqaano in muslimka ay farxaan muslimiinta ay cunto wanaagsan oo qurux badan karsadaan waqtiyada afurka oo lasku reerka inay isku imaadaan ay wax isla cunaan marka waddamada carabta ayaa aad looga dabaaldegaa bishan oo cuntooyin kala duwan oo aanan cunin la si gaar ah loo maamuusaa oo cuntooyin aanan la cunin waqtiyada kale dunida islaamka oo dhan waddankan qatar oo ka mid ah wadamada carabta ayaa waxaa dhacday in isbitaalka had i jeer waxay dareemaan waqtiyada soonka la gaaro uu bilaawdo in dadka xanuunsan ee u xanuunsaday cuntada cunitaanka iska badiyeen ay emerjensiga imaanayaan tiro badan ayagoo ah toban toban iyo shan marka soonkii markuu bilaado diyaar ayay u noqonayaan sanadkanna waxay leeyihiin maalinta ugu koowaad sanadkan ee soonka maalinta ugu horreysay ee soonkan toban ilaa toban iyo shan qof ayaa emerjensiga u tagtay cunto ay iska badiyeen siday u cunayeen xanuunkoodana waxa waaye xaggaa hoose iyo caloosha laga haya ayay leeyihin marka la fiiriyeyna waxay noqotay dee dadkii cuntadii macaaneed ee la kariyey ayay joojin waayeenoo say u cunayeen u cunayeen gaarin baa lagu qaaday calooshii xamuulka ka badiyeen oo dee xaalkeedu maalintii dhan iska gaajeysnaa oo oon oon iyo gaajo ayaa habeenkii hal mar ah xisaab weyn loo dhiibay dhakhaatiirta marka waxay leeyihiin sanadkii lasoo dhaafay ilaa boqol qof ayaa isbitaal loo seexiyey dharag awgeed micnaha cuntada iska badiyey
waaba la yaqaanaa oo waa loo diyaar garooba oo shaqaalaha iyo qof walbo stanbay ayaa la galaa ladhaha dee wakhtigayaa la gaaray akhyaartina cuntada iskama yareynayaane dee halas diyaariyo marka ma waxaa ugu wacan maxamuud oo sheekadaada ay ku hor taallaa oo aada u soo akhriyey oo sadar sadar u fiirin doona marka ma waxaa ugu wacan dadka oo marka waan ognahay bisha marka la soomo maanta dhan markaad soomaneed calooshaadii o dhan ay engegan tahay biyo aanad cabaynin cunto aadan cunaynin marka afarta dhinac lagaa soo dhigo cunooyin kala duwan oo kala nooc nooca oo mogtahay oo mid walba si gaara u dhadhamayso oo qof maanta dhan soonna afkiisa dhadhan uu u baahan yahay sax ilan bariis iyo baasto jugla iskuma siinaya ha marka dadkii macnaha macunooyinkaas ay si aada u jecel yihiin ayaa keentay mise waxaa keentay gaajadii iyo cunooyinkan quruxda badan ee lasoo hordhigo oo layska qaban waaye dadka reer qadar waxaa lalahay markay fadhiistaan dee gacanta cuntada ay saaraan waa un ku socdeen un cuntada way la macaatay saxankan gacanta geli kaas gacanta geli biyahan qabo ilaa dee qofkii taagnida uu ka dhaco oo gaari Ay ku lagula tagtay.
cararo ha ula tagay En, sanadkii labada kun iyo kow iyo tobanka dhakhaatiirta qadar waxay sheegeen Ah, toddoba kun iyo toddoba boqol oo qof in ay isbitaalka u imaadeen arrimo la xiriiro dharag awgeed ay la xanuunsadeen marka ma bil ramadaan bay ahayd mise bilaha kale caadigaa lagu jira aan ramadaanta ahayn bisha ramadaan keliya ayay ahayd marka marka bil ramadaan la gaaro wadanka qadar waa u xaalad maaragtay waxay galaan oo xaalad deg deg ah oo xagga Xa- calooshay galaan macnaha.
xaalad degdeg waxa gaclooshaa la galaa
marka xaalku waa bariga dhexe ashay anigana sheeko midaas mid ka duwan ahaa igu dhacday shaksi ahaan marka intaada taada u gelin een maxamudow ha Een, maadaama calooshana ay zaa'id u buuxdo cunadiina waxaan ognaa cunada marka ay ay dheefshiidka marka ay soo marto ay isrogrogto in ay saas qashin saar uu ku dhaco laakiin cunno hadda lasoo cuno calooshii ka buuxda sidee dhakhaatiirtu ma sheegeen qaabka ay bal waxaas ku kala socodsiinayaan ee bannaanka ugu soo saarayaan En ma dhaqaat- lama tajinaya qofki dee xaaladda qofku ku sugan yahay waa xaalad deg deg ah markuu isbitaalka imanayo ama wuu miir beelsan yahay ama dee calooshiya iska weynaatay oo oo cunto ay ka buuxdaa oo xaaladiisu waa bariga dhexe marka si walba waxay samaynayaan ee calooshaas ay u socodsiin lahaayeen dadkana waxay sameeyeen reer qadar hal mar unbay fadhiisteen caloosha waa ku xareeyeen alaabtii oo dhan laakiin een, halka su-aal ay gu taagan kale waxay tahay maxamudow haddii een, caawa emergensigii la geeyey oo dhakhaatiirta ay la tacaaleen oo wixii lasoo kala furdaamiyey dhakhaatiirta ay habeeyeen so haddana habeen dambe noqon maayo qofkii oo Habe- sidii un ma yeelaayo waa dee xaalad taagan waaye marka marka dadka bisha rabadaan oo dhan marka waa xaalad deg deg ay ku jiraan isbitaalada ha la- laanta caafimaadka ee qadar waxay dhaheen d- micnaha arrintan degdega ama emerjensiga waa arrin soconaysa inta soonka uu socdo maaha qof hal habeen la daaweynayo oo habeenka dambe caafimaad ee maaha habeen walba waxay filanayaan markay saacadda tahay sideeddii iyo barka waddankaas ay filanayaan in dad tiro badan ay imaanayaan emerjensiga oo xanuun caloosha uga dhacay oo si ay cuntada waxaa iga bala soo leeyahay ugu badiyeen yaraan shan iyo toban qof ay habeen walba filayaan markay ugu yar tahay markay ugu yar tahay shan iyo toban qof oo dhereg u dhimanaysa oo imaanaysa meesha oo u baahan in loo gargaaro in xaaladooda la dibciyo
waxaad iga warataa marka een, maxamudow sheekaba sheekay dhashaa baa layidhi taasi waa tii dhereg tahayd waxaan ognahay in adiga ahaan markaanu fiirino in habeenkii bisha ramadaan ay bilaabanaysay aad safar soo ahay ma soonayd mise waad afurto waxaa layidhi eh, almusaafir miskiin waa tii la yidhi waad soo afurtay hashaay een, waan soonnaa een, waxaan ka soo safray een, gobolka arizona oo aan ku noolahay diyaaradda arizona aan ka soo raacay waxay i keentay eh, gobolka colorado oo aan ku ahaa transit oo aan uga soo gudbayo washington d c sidaa u og tahay een, gobollada bariga iyo gobollada koonfur galbeed oo aan ka imid waxay kala dambeeyaan saddex saacadood oo arizona meesha aan ku noolahay saddex saac ayay ka dambeysaa halkan washington d c waa garta marka in anigoo saacaddii ku xisaabtamaya ayaan soonkii arizona ka soo bilaabay waxaan imid denver colorado colorado waxaa dhacday in saddex saacadood aan joogay oo aan rabay diyaaraddii ii soo qaadaysay washington d c inaan soo raaco balse nasiib darro waxaa dhacday ha- cimilada aawgeed oo xumaatay ayaa diyaaraddii laba mar dib loo dhigay waa garta marka markay saacadda siddeeddii iyo labaatan daqiiqo wakhtiga colorado ee denver ay ahayd Mhm.
ayaan ka soo duulay xagga waa garta denver lagama afurin markaas ayada ah washington d c oo aan ku soo socdana markaas waxay ka tahay kow iyo tobankii bar habeennimo oo mar hore in la afuray Ah, oo- suxuur iyo casho iyo lasku diyaarinaya taraawiix la tukaday oo ninkii saxuurin karay hadaa saxuurta iska sii gashtay Ah, aa dadkii dee hurdo loo micnaha laisku qaabeeyey adna weli saacaddii mar walba markaad magaalo sii maraysa gadaale usoo noqonaysaa saacaddii magaalo walba markaan sii maray gadaal ayay usoo noqonaysaa marka su-aasha ugu hore isweydiye waxay tahay waniyo hawadaa gali doontaaye waktigee la afuraa ma coloraadaan la afuraa waktigii ma waxaa la afuraa washington d c oo aan ku socdo oo mar hore la afuray mise marka- tii arizonaad ka soo tagtay mise tii arizona aan ka sootay ood marka ka soo xiratay soonka marka aniga naftigay xaalad deg dega oo micnaha middan qadarka yaro duwan ay u dhacdo gaajo ee micnaha oo cagsigeeda ah.
ha marka dadka reer qadar haddii isbitaalka loo seexiyey dharag aniga habeenkaas isbitaalka gaajaa lii seexin gaaray
laakiin waad nabad timid ugu waa dambeyntii nabad imid een, cirkaanan ku afuray meen anigoo diyaaraddii kor saaran ayaan xisaabtamo hal saac un baan ku darsaday saacaddii Col- colorado oo ahayd sideeddii iyo barkii marka markay saddex saac ee bar colorado ku toosaneed ayaan waxaan isdhahay dee niyahow intan ka badan istaalia lagu seexinina markaasaa biyo iska cabi markaas qiyaas ahaan markaad kasoo bilowdo saacaddii arizona ee aad kasoo xiratay soonka markaad fiiriso Mm.
markaad ku xisaabiso iyo xilligaad afurayso imis saac baad af xirnayd markaas waxaan af xirnaa cashaay een, shan iyo toban saacadood
magaalada muqdisho ayaa muddooyinkii u dambeeyeyba waxaa ku sii qulqulayay soomaali badan oo in muddo ah ku noolayd waddamada dibadaha kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay xilal kala duwan ka hayaan dowladda soomaaliya dadkii horey u degganaa magaalada muqdisho ayaa arrintaasi waxay u arkeen inay iyaga meel ka dhac ku tahay islamarkaana xuquuqdoodii ay qolo kale la tagtay abwaan cismaan cabdulaahi guure ahna agaasimaha reediyo kulmiya ee magaalada muqdisho ayaa guuxa dadweynaha muqdisho iyo dareenka qurba joogta waxa uu ka sameeyey gabayuu ugu magac daray qurba joog iyo qorax joog inta aanaan gabayga inoo cayaarin ayaan bal jeclahay inaan guure wax ka weydiiyo gabaygan guure marka hore ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a aad aad u mahadsantaha caashe ibraahim aadan caashe cuud cismaan inkastoo baryahan dambe aad isku bedeshay agaasime oo idaacad maamulaya laakiin aan markaan ku aqiinay waxaad ahayd nin waxa aan rabo maanta ama caawa inaan ka waraysto ku caana gabayo samaynta iyo murtiyadaha marka waa s- waa- waa- waa waxay soomaalidu dhihi jireen fiqitolkii kama janno tago taadun baad mar walba u dhuranaysaa sad
Eh, sidaa waaye caasho barse eh, suugaantu waa hibo ilaahay qofka uu siiyo marka waxa uu ka tegi karo marna ma ahan marna kama tegi karo waa gartay toddobaadkan kolley anigu toddobaadkan ay soo gaartay laakiin tixdan yartan ku maqashiin doonaan rabaa bal xilliga aad samaysay iyo bal waxa ay kugula dha- waxa ay kugula soo dhacday inkastoo ayba iyada ay ka dhex muuqato haddana bal aan ku maqashiiyo qaran dumay qalfooftiis intaan hoos qadoodnaa qayrkeenna dhaafee qalad laguma saxo qalad dadkana kii qab weyniyo uma qabaha quursada isma qaadi karaane markaan quusinno kooxo bulshadu qaatir ka joogtay hadba qoon ka daran baa qalalaasa kiciyee hadda waxaa isqoonsaday qorrax joog iyo qurba joog bela duul qarsadaana iyagay qarsataahe khilaafkaa ka dhex taagan haddii aan wax laga qaban qaraxuu dhalayaahe doodda labada qaybood anaa soo qadimayee qiimeeyo u garqaada qorrax joogu waxay tidhi waagii qarankeeniyo quwaddiyo midnimadii qabyaaladdu burburisee xaaladdu qaraarayd waadinkii qaxaayo qaxootiga ka doortaye maantana waa qabsateene boom miyaa qorshihiinnu qayr sooma waddaane qurba joogaa ku jawaabtay qallafsanaa damaciinnu ma midaan qancaynba ma qaylaad wadaysiin ilaa samanku aaqiro miyaydnaan weli quusan khilaaf ku noolayaalow qorrax joogu waxay tidhi qof abeesa qaniintay qarso aamus gar maaha qaybtii dawacadiyo ow libaax wada qaado marna kuma qancaynee xaafiisyadii qarankeenna waadinkaa ku qamaamo qabsadoo ku aruuraye qax ku noolayaalow inta kale maxay qaban haye cismaan inkastoo hadda marka marka la dhegaysto gabaygaasi inkastoo qof walboo dhegaysata ay iska fahmayso in qurba joog iyo dadkii magaalada loogu yimid ay wax isku haystaan haddana laakiin waxaad ugu horreynba kusoo halqabsatay tix uu horey u sameeyey allah u naxariistay cabdi maxamed amiin qaran dumay qalfooftiisa ayaan hoos qandoodnaa weli muqdisho ma qalfoof bay hadda u eg tahay
Eh, waa runta caashe ibraahim eh, muqdisho weli kalfoofay u eg tahay oo waxaa ka muuqda haraagii dhibaatooyinkii soo gaaraya meelo badan oo kamida ka muuqda waa ay kasoo bagsanaysaa marka waa runta cabdi maxamed wuxuu yiri qaran dumay kalfooftiisa ayaan hoos qadoodna marka anigana intiisii un baan qaatay eh, laakiin intaan hoos qadoodnay anigoo dhahaya oo inaan hadda kasoo baxayno laftirkeeda waa uu muujinayaa eh, erayadu way muujinayaan waa garta waxaad markaa iga warantaa qurba joog iyo qorax joog maxay isku haystaan ma la isku xoog sheegta meesha sida ka Wax- muuqata gabayga waa la isu xoog sheegtay waana ishaysaan oo hadda markaad magaalada fiiriso doodaha dadka dhex maraya iyo beelaha la fadhiisto iyo eh, fadhi ku-dirirada waxa soomaalidu u taqaano iyo xataa xafiisyada dowladda hadalhaynta ugu badan waxa waaye labada dhinac murankooda oo haddii allaguna khilaaf ka dhex taagan yahay oo qorax joogtu waxay aaminsan yihiin wixii xafiisyadii dowladda oo dhan maamulkoodii iyo shaqaalahoodii iyo waxa dhan inay la wareegeen haddii alla kuu roon yahay rag qurbaha ka yimid qurba joogta laftirkooda markaa la sheekaysatana waxay aaminsan yihiin qoladan aan quraac joogtayri ama horay wadanka u joogtay inay yihiin dadkii wadanka burburiyey oo in wax loo dhiibo ama shaqo loo dhiibo inaysan asaahilin sidaas ayay aaminsan yihiin marka khilaafka ugu weyn ee dhex taagan iyo muranka ugu badan ee magaalada ka jira waa labadaa dhinac marka sida aan ka dhex dhadhansaday gabaygana isugu gardhiganayaan soomaalida qurbaha ka timid iyo soomaalida wadankii dagaalka uu dusheeda ku bilowday ee uu ku dul dhammaaday gaar ahaan kuwa muqdisho jooga waxaa muuqata in qolaba ay ay hadal gara sheeganayso tusaale ahaan qurba joogta marka ay leeyihiin khilaaf joogayaalow macnaheedu ma waxay tahay intaasaan wadanka idinku fiirsanayn xal waad keeni weyseen bal markeena nagu fiirsada adinkana oo oo ba- bal hana lagu dayo annagana
ah sidaas waayo waa tahay waa tahay bal waxaan rabaa dhegeystayaasha inaan qadar kale ka maqashiiyo n gabaygan inkastuu aada u dheer yahay haddana bal waxaan rabaa bal qaybaha qaar oo dhegeystayaal fara badan laga yaabo markay dhegeystaan inay is yidhaahdaan wallewa wax meesha ku jira waa hadal gara marka bal wax yar ii kaadi mar kale yaa ya qurba joogu waxay tidhi dulmi haddaad qiranayso cidi kuma qasbaysee qorrax joog wakhtigeedii idinkaa khasaarsho wax isu quuri waayee kayr iyo wanaagiyo qiimaheenni lumiyee qaran maamulkiisiyo xil ma qaadi kartiine ku qabso kuma qadayside qalbigiinna ka saara qorrax joogu waxay tidhi qiiq iyo dabayliyo boor ha isku qarinine qandaraas kuma qaadan qalalaasihii dhacay ilaahay qadartiisna qofna laguma eedee khatar iyo dhibaatiyo quud iyo qatooyaba innagaa isu qolno u bareerna qurgooyo qarannimo si loo helo naf iyo maalba quurnaye qaxar waxaan u soo maray iyo qaaba qowsayn niman madax qurdubanoo qaddi mara wataa yimid marna kuma qancaynee yaa qabowga kuu qoray anna qorraxda igu horay qurba joogu waxay tidhi rubac qarniyaa geyigeenna qalalaase wadeeno sidii duul la qafaalay qoryo baas wadateene waddankii waa qarribteeno qabuuraad ka dhigteene waan u soo qariibiyo anaa qoora weyniyo qabqabtii dhammaataye amaad qorraxda weydaan qiil idiima haynee intaan laydin qabanoo xabsi laydku qhataarin qadka maad ka baxdaan qadka qadka qorrax joogu waxay tidhi wallee waa qatalan tahay waxba haysqalqalloocin haddaan la ysqadarinayn qofba waa tabartiise shalay khasaarihii dhacay qoraykii xambaartiyo qarashkii bixinayey dembiga waysla qabaane haddii aan runta qaxno qaxar iyo dhibaatiyo qof salaad lagu gaado boob qaniimo iyo qarax qaali iyo sixir barar kama horrayn qurbajooge dalka maxaad u qabateen qaawanaanta dumarkiyo suud kuma qancayne yaahu qurba joogu waxay tidhi qorrax joog aan wax isdhaamin ummad aan qalbi lahayn geeljire qafilan iyo qowsaar aan wax garanayn qareenkii la doodaa waa ku qiimo dhacaahe shanta qaarad adduunka qof maroo la yaqaano qarankiisa u dhaartay ha ku soo qamaamine kayrka la xamaalo qorrax joogu waxay tidhi qaablawihii marwadiisu qayladiisa diiddee qolka ay ka xiratee loo saaro qabowga ceyrta kii ku qamaaree noloshii ku khasaaray kii qawaaji gaboobay uqudmeeye ahaay digaagkii qalaayiyo qashinkii guraayiyo eeya kii u qubeeya ama qasiir karinaayey sida uu qabiir yahay ha soo qaato laabtoob iyo qoorxir iyo suud waa qiso la yaab lehe ehel iyo qaraabiyo qoyskiisa ruux gabay qaran maxuu u tarayaa af qalaad maaha aqoone marka intaanoo hadala oo intaba aad moodo in ay yihiin wax jira oo soomaali fara badan ay maskaxda ku hayso xaggee aday ka soo urursay xaggee erayadan iyo ra'yigan iyo fikirkan wada macquulka u eg aad ka soo ururisay waa mahadsantaha cayshay waa runtaa muqdisho aan joogay intaas dadka qurbaha ku nool lakaba aana mid noqon hase yeeshee soomaalida wax u kala qarsoon ma jiraan midka qurbaha jooga iyo midka qoraxda jooga intuba way isxog hayaan had- qolo walba dhaqankeeda iyo hadalkeeda iyo sifaha ay isticmaasho waa la yaqaanaa hadday qorax joog yihiin iyo hadday qurba joog yihiinba waxba nooma kala qarsoono soomaalidu waa isogtahay marka sheekooyinka uun ayaga ka dhex jira unbaa kasoo aruuriyey sidaas waaya cash marka meeshan aad shaqooyinka dadka qurba joogta ay qabtaan aad ku soo ururinayso ma moodaa inaad ku liidayso soomaalidii qurba joogta ahayd ood leedahay shaqooyin liitaad halkaa ka qaban jirteen halkana laabtobyo iyo dad mutacalimiin oo aqoontii dhameeyey ayaad u egtihiin horta shaqa ma- mid xunu ma jirto laakiin shaqooyinka unbaa mid hoose iyo eh, mid sare la-aan kala dhigi karnaa mid xun ma jirto hase yeeshee kuwo shaqooyin hoose ka shaqayn jiray oo hadda xelal sare haya ayaa jira oo cadaynayo markhaatiba loo heli karo ayaga laftirkooda dee kuwa qorax joogtaba waxaa lagu sheegayaa qowsaar inay yihiinoo dad aqoon leh oo xil qaadi kara ama u qalma mas-uuliyada inaysan ku jirin Eh, sidaas ayay marka doodu dhinacna lama jirto waxaan isleeyahay dhexdhexaad inaan ka hay anugu marka qorax joog waxa ay ay aaminsan tahay in dadkan qurba joogta ah qurbaan ka imid uun inay ku boobayaan laakiin aanay aqoon dheerayn inaysa aqoon dheeran keliya ma aaminsana inay wixii oo dhan isku koobeen ay aaminsan yihiin oo ay xafiisyadii iyo maamulkii dalka iyo wasaaradda qofka ugu sarreeya iyo qofka ugu hooseeyaaba inay ayaga yihiin ayay aaminsan yihiin oo ayagii meesha laga bixiyey oo xuquuq waxay lahaayeen inay ka waayeen dalka ayay aaminsan yihiin oo haddaad fiirisana dhinaca waxaad is leedahay dee had walba ninka xilka haaya intii uu yaqiinay in- inay yihiin wax la shaqeeya oo intii aysan is afgaranaynin ee, qorax joogta in lagu koobay ilaalada in lagu koobay
aad aad baad umahadsan tahay cismaan aad baad umahadsan tahay thank you
adiga mudaacash
waa hagaag waa hagaag qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna waxaa marti igu ah fanaanka dhallinta yar ee mursal muuse cumar oo degan magaalada hargeysa mursal waa fanaan soo shaacbaxay amaba soo caanbaxay saddexdii sane ee lasoo dhaafay hase ahaatee qaada heese ee qaarkood hadalhayntoodu aad u badatay mursal kusoo dhowow marka ugu horreysa barnaamijka caweyska washington aad baan u dhowahay walaal aadna waxaan salaamayaa bahda c o a marka mursalow barnaamijkan kugu soo dhaweynaya marka hore marka xiga waxaan rabaa bal markii ugu horreysay ay dadka soomaalida ah ay ku dhegaystaan waxay ahayd mar ay dhegahooda si weyn usoo jiidatay hees markii la maqlayba samadaa isku shareerta heestaas waa halxiraale tay kula tahay inay tahay runtii waxa weye heestaasi hay raadsan inta u badan heesta laygu soo contactadeeyey ee dadkana badanka mar walba oo laysoo waco ay weydiinayeen ama meel walba oo aad aragta aan ka maqliyey heestii ugu horeysay waxay ahayd hay raadsan hees ladhaa aad iyo aad aad aad u wada siibta marka ma heestaasaaba kugu horreysay heesaad qaaddo maya mar ahaanta aanan adigu sanadka ay heestaasi soo baxday ayaa fan iigu horeysay baan odhan karaa laakiin heestii ugu horeysay iyada ma ahayn wow marka maxaad is leedahay heestaasi inkastoo sida aad sheegtay fankaagii uu xilli ka horreeyey uu soo bilowday heestaasi hay raadsan maxaad is leedahay heestani way noqotay midii markiiba mursal lagu bartay ee uu kusoo caan baxay runtii waxaan odhan karaa an koley qof waliba dee ama hees buu ilaahay dee nasiib u siiyaa in lagu barto laakiin waxaan filayaa indhow iyo indhowba iyadoon ma garanaysaa aanay soo bixin heeso gabadh ama lagu daadinayo oo ay badatay un jacaylkii waan kuu dhimanayaa iyo naftaan kuu saarayaa iyo ay noqotay taasi markaa wax dadka dhagahooda intay xoogaa ka raagtay dib ugu soo noqotay oo kale waa gartay marka inkastoo abwaanka heesta sameeyey n weersame uu sheegay in heestaasi hees isaga khiyaali ah oo isaga iska mala awaale ay ahayd haddana meel baa markiiba loo saaray adigu maku soo gaareen wararkaasi meelaha loogu saarayo heestaasi oo laleeyahay hees kale oo jirtay bay jawaab u ahayd haa waan maqlay waxaas laakiin warkaas war waxba ka jiraan ma ahayn laakiin bulshadu iyadu iyadaa wax u fasiratay moogtay wixii soo baxda marka bulshaduna siday ka dhigataa laakiin sida xaqiiqadii waa sida uu kaabuwan ku sheegay oo yiri wax anugu ujeedaa oon heestaa kala haa mayna jirin anigoo buu yidhi idaacadda ka tegay oo xeraawar kusii socda baa ninta yare wadada udhaxaysa anigoo sii maraya ha ayaan heestaa sameeyey buuri on on on jidka kusii dhaafay jidkan kusii mara markaasaa la yidhi waa hees kale jawaab u ahayd ha anaga xataa lafteedu markay heestaasi soo baxaysay heestan kale maanu ogeyn markay dadku isku nabeen ay yidhaahdeen waa jawaabteeda un baan isku maqalnay labada heesood inay isku xaras yihiin inay magaranaysaa gabadhuna hayga roorin oo kale ay leedahay wi- wiilkana hay raadsan leeyahay oon isnimiyow way odhan karaan dadku laakiin de anaga waxaa laga alla isku beegay un bay naga noqotay
ruuxdayda iyo maanka uma rooni karaystay kuma rabe ha iraafin hadba soo rogaal celinta ha ku raagin waraalliyaan helay rara awta ha cashada ku soo ridatay rarankeedu fagba waa rageedii ma ku riiqay bahashada ku soo ridatay rarankeedu fagba waa rageedii ma ku riiqay run u sheeg naftaadiina gabagabadii barnaamijka inagoo ku dhow war